weli wararka muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye saraakiisha ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegay in qarax ka dhashay baabuur lagu xidho waxyaabaha qarxa uu hal qof ku dilay magaalada muqdisho aroornimadii hore ee salaasada maanta qaraxan oo la sheegay inuu ku dhintay nin dhalinyaro ahaa oo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan xasan maxamed oo ka tirsanaa ganacsatada muqdisho wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa warbixintan soo diray qarax sababay dhimashada hal ruux ayaa maanta ka dhacay agagaarka buundada degmada waaberi ee magaalada muqdisho qaraxani ayaa lagu sheegay inuu ahaa nuuca gawaarida lagu xidho waxaana ku dhintay wadihii gaariga oo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan xasan maxamed wiilkan dhallinyarada ah ee ku dhintay qaraxani ayaa ka mid ahaa ganacsatada degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho halka warar kalena ay sheegayaan inuu xiriir la lahaa maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada waaberi xuseen axmed ayaa sheegay in wiilkani dhallinyarada ah ee maantay ku dhintay qaraxaani uusan ka tirsanayn wax maamul dowladeeda uu dhintay wiilkii watay un bisaa ku dhintay qof kale waxba kuma gaarin nin dawlad shaqa kulahana maaha yar ganacsada cabdiraxmaan layidhaha oo magaciisaana lagu sheegay oo shaqadiisuna ay tahay muqdisho mool dukaan ku leh marka nin shaqa dawla ku jirana maaha nin shacbi ah ganacsada yuni sheef taagteeda buunda koowaad intaan lasoo gaarin markii laga yimaado maminka ansaloti oo baabuurkiisa kula qarxay qaraxyadani ayaa inta badan lala eegtaa dad isugu jira mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana inta badan sheegta xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya balse madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan ballanqaad ku aadan bixiyey in qofkii soo sheega waxyaabaha qarxa lagu abaalmarin doono lacag dhan boqol kun oo dolarka maraykanka axmed xasan colaad v o a muqdisho